haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay taariikhda madraso islaamiga oo ku taala dalka etoobiya iyo saameynta ay ku yeelatay geeska africa waa kan xuseen barre aadan
waanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda mid ka mida madrasadaha islaamiga ah ee ugu faca weyn dalka etoobiya taasoo la aasaasay shan iyo toddobaatan sano ka hor ayna ka soo qalinjebiyeen aqoonyahan badan oo saameyn ku yeeshay geeska afrika madrasada xaaji cali oo ku taala magaalada dirdhal iminkana loo yaqaano dugsiga alfalaax ayaa la aasaasay shan iyo toddobaatan sano ka hor haddaba taariikhda madrasadan iyo sheekhii aasaasay iyo saamaynta ay geeska afrika ku yeelatay waxaa inoo sharaxaya ambasador axmed cali barre oo ah safiirka jamhuuriyadda jabuuti u jooga magaalada qaahira ee dalka masar oo ka mid ahaa ardaydii wax ku baratay dugsigaasi haddii aan ka bilaabo asaasaha madrasaddu wuxuu ahaa sheekh cali bin xasan ibnu isxaaq sheekh cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd baydhaba isagoo siddeed iyo toban jira kadibna u kacay dhinaca iyo azharka masar oo ahaa dadkii ugu horreeyey ka soo qalinjabiya jaamacadda azhar dalka masar sheekhaas kolkii uu ka soo qalinjabiyey azharka wuxuu yimiday cadan cadan buu muddo deganaa kadibna uu ka wareegay wuxuu degay maka wuxuuna qayb ka ahaa macallimiintii dhigaysay madrasad ee ashraaftu lahayd oo la odhanayay madrasat alfalaax isagoo halkaa ku cibaadaysanayey barana ka ahaa jabal qubaysna meel uu ku cibaadaysta ay u ahayd uu khalwo uu ku galo kadib markii uu soo wareegay iraadada ilaahay waxay u soo dhaqaajisay hakaa iyo dirab etoobiya sheekha waxaa in badan sheekh cumar ashari weydiisanayey dadweynaha reer jabuuti guud ahaana ugaaska iyo culammada dalka oo kolkaa raggii waaweynaa xaaji muuse sheekh la odhanayay ugaas ugaas xasan xaaji ismaaciil cawaale macallin cabdilaahi sheekh xabiib dadyowga caynkaasee qiimaha ku lahaa dalka iyakoo u tegay sheekh cumar ashari oo weydiistay oo yidhi kaale dadku waxbar ama noo ken qof waxbara dadka waxaa yimiday isla markaa ku soo beegay sheekha imadkiisa waa kana buu yidhi qabsada waa kan sheekh caligo kolkaa yimiday kadib way qaadeen wayna dejiyeen sheekh ismaaciil cawaale xaaji ismaaciil cawaale xaaji muusena walaasheed wuxuu qabay xaajiyaddii kolkaa sheekha loo dhisay walaasheed oo dadkii dejiyuu ka mid ahaa kadib sheekhu wuu degay madrasadana waxaa la aasaasay kun sagaal boqol toddobiyo afartankii kolkaa madrasadaas waxaa ka qalinjabiyey dufcadooyin badan oo dufcaddii ugu horreysay ka mid ahaa mooga dirir samatar iyo dufcado badan oo kale oo isku daba xigay oo kadibna asaasay madaaris badan oo kolkaa dirraba ka asaasma ay ka mid ahaayeen xasan nuur madrasat alixsaan mudiirka haysanayay iyo madrasat abaadir qolooyinkii adarida ahaa iyo qayb kaloo ilaa waqooyiga u wareego macalin maxamed iyo gabiiley waqooyigoo dhan ilaa xamar jabuuti meelba ma seegin dadka intaa la ege ka soo baxay uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo dad aan soo koobi karayn oo ka mid ahaayeen mas-uuliyiin badan oo sare oo dalka jabuuti soo wada maray arna-uud baa ka mid ahaa oo macalimiin macallinka ahaanayay shay baa ka mid ahaa yaasiin yaabaa ka mid ahaa maxamed khayre tumba tumbaa kamid ah cabdillaahi khayraa ka mid ahaa ma koobi karna tiro wixii ka soo baxay halka maxamed diifo allah yarxamo iyo waxaa kaloo ka mid ahaa axmed jiwaani ismaaciil meegaag cabdilaahi muumin xasan ziyaad axmed cabdi cabdilaahi ma soo koobi karno dadka halkaa ka baxay suleymaan qoslaaye reer qoslaaye oo dhan reer cumar geellase u dhan yihiin ina xaaji lacagdoon baa ka mid a sheekhadii dadka ka qaliyibay macalin cabdilaahi baa ka mid a sheekha imaamka ka ah cali sabiix ma soo koobi karayno dadkuba waxay wada noqonayaan dadku waxbaray iyo dadkii ay sii bareen kolkaas sidaa awgeed sheekhu dadkii uu waxbaray iyo dadkii si ay sii bareen iyo dadkii kale ay sii bareen unbay dadku wada noqdeen oo geeska africa waxay taxan yihiin min ethiopia kenya jabuuti soomaaliya intaabay ku wada dhan yihiin kolkaas sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu wafaaday kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii wuxuu ka tegay laba xaas oo labada xaasba midkiiba shan ay lahaayeen shan ciyaala xaaska weyn waxay lahayd saddex gabdhood iyo laba wiil iyo wiil kaloo horay intaa horteed shafeeca ee dhintay isagoo dhowr iyo toban jira xaaska kalena shan gabdhood kolka sidaa bay ahayd taariikhda sheekhu madarasada xaaji cali ayaa la casriyeeyey bilowgii sagaashamaadkii markii uu isbeddelku ka dhacay bariga afrika ee ay dhaceen dowladihii ka jiray soomaaliya iyo etoobiya waxaana dadaalkaasi hormuud u ahaa aqoon-yahano uu ka mid ahaa maxamed macalin cusmaan waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa sida arrintaasi ay ugu suurta gashay madrasadan alfaraaxa alislaamiya waxaan annagu bilownay oon la bilownay xilli isbeddel weyne uu ka jiro geeska afrika gaar ahaan labadan wadan ee soomaaliya iyo etoobiya isbeddel weyn uu ka jiro soomaaliya oo dowladdii dhexe ee qaranka soomaaliyeed ee la odhan jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya oo burburtay etoobiyana waxaa ka dhacay kadib isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay oo furfurnaani ay ku jirta markaa dadkii markii isbeddelkaa siyaasadeed uu ka yimiday etoobiya waxaa bilaabmay in la samaysto ururaa la sameeyey ururo siyaasadeed waxaa garab socday haddana ururo samafaleed ayaa iyaguna garab socday oo deegaanka soomaalida gaar ahaan ururo fara badan baa ka hadha qaaday ama ka bilowday sidoo kale waxaa deegaanka soomaalida ka bilowday hay-ado badan oo markaa la sharceeyey ayaa iyagana la bilowday haddaba annaga alfalax ahaan ama deegaankan dirdhabi iyo gobolkan city markaanu joognay waxaanu samaynay ururada siyaasiga kasdaka waxaanu samaynay hay-ad ama ururkii la odhan jiray albaraka relief and rehabilitation organization jamciyadda ama ururka samafalka iyo dibudejinta ee albaraka ayaan ka samaynay waxaan la kulannay maadaama burburka uu ka jiray soomaaliyana uu ka dhacay oo dowladdii dhexe ay burburtay waxaa dhulkani ku soo qaxay oo yimiday niman khabiya dad fara badan baa yimiday oo nuucyo badan leh dadkaasi waxa weeye way isku dhex jireen kuwa military ahaa kuwa waxbarashada maaragtay fiildigan waxbarashada maaragtay ku xidhnaa annaga markaa waxaan la kulannay aqoon-yahankii waxbarashada fiildiga ama nidaamka waxbarashada waxbarashaday aqoonta u lahaa baan la kulannay sidaas darteed albaraka markaay samaysay inay isidhaahdo yaa soomaaliya ka yimida oo dir dhabana jooga oo aqoontii leh oo nidaamkan waxbarashada yaa aqoon u leh sidoo kale haddana waxaanu maaragtay dhallinyartaasi u badnay dhallinyar jibuuti wax ku barataa ama ka dhigata macalimiin iyo arday baa leh weliba macalimiin bay u badnaayeen iyo qaar jaamacadaha dibadda ku jiray halkaa waxaa isku waxaan isku keennay oo isku yimiday laba aqoon-yahanaa isku yimiday aqoon-yahankii soomaaliya ka yimiday iyo aqoon-yahankii jibuuti ka yimiday oo niyad iyo xiise iyo xamaasad badani ay ku jirto sidii ummaddan ay wacyigooda u bedeli lahaayeen ay u bedeli lahaayeen waxbarashada ay uga soo dhisi lahayn nidaamka tacliimiga ee madrasada ka jiray nidaam wuxuu ahaa daarado iyo alawaad iyo daarado iyo maaragtayna ilaa muddo dheer la dhigan jiray waxaan nidhi waan isweydiinay maxaa isbeddel aan ku samayn karnaa waxaan daraasaad ku samaynay ummadda madarasadani yaa dhigan doona madrasadda waxaan idiin sheegay in ummaddii soomaaliyeed meel kastoy joogto ay soo qaxday dad magaal meelihii aadka loo yimidayna ay dirdhaba ka mid ahayd ummaddaas soomaaliyeed ay u baahan tahay dugsiyo ay u baahan tahay si markuu qofku halkan ka tego dugsi kalena u gali karo sidaas darteed waxaan nidhi ardayda diintoodii iyo carabigoodii iyo tarbiyadoodiiba iyadoo sidii si ka fiican loogu dhigayo waa in loogu diraa waa in loogu daraa nidaam kale oo dowladda etoobiya waafaqsan ay ogoshahayna in loogu daro sidaas darteed haddii uu adisaabo tegana iskool kasta u gali karo hadduu jijiga tego iskoolka dowladda u gali karo meel kasta u gali karo wax sharcaysan oo etoobiya ogtaha loo sameeyo sidaas darteed baan maaragtay waxaanu la heshiinay maadaama khabiiro ay noo joogaan oo macallim rag macallimiin oo reer jabuutiya rag macallimiin oo soomaaliya ka yimid oo qaarkood ay jaamacaddii la foole ay maaragtay diinka ahayeen ama ay madax ka ahaayeen iyo rag kale oo aad tayo u leh ay joogaan ayaa waxaanu ku bilownay tababarkii ugu horreeyey ee macallimiintii madrasadda alfalaax dhigaysay iyo macallimiintii kale ee dhammaan gobolka city joogtay ayaan u yeedhnay ha joogaan shaniile ha joogaan hadhagaala ha joogaan maxaa heedayna biki ha joog meeshii ay joogeen baan ka soo ururinay marka halkaasaan tababar ku bixinay tababarkaasi wuxuu ahaa qaabka waxbarashada loo loo tabinayay ayaanu ayaan maaragtayna aan ka bilownay khayralhaas iyo niman aqoon-yahana iyo dhallinyar xamaasada haysa intaba way ahaayeen rag iyo dumarba waa la dhigtay markaan halkaa joogno haddana waxaan nidhi madrasadan waa in ictiraaf loo helaa madrasadii waxaan ka dhignay halkii afraad ay ka ahayd ilaa lixaad horta ha loo gudbiyey ilaa lixaadkii markii loo gudbiyey ayaa waxaanu samaynay inaan raadinno ogolaansho ama ictiraaf laleeyahay madrasada alfalaax alislaamiya ardayga ka baxaayay meeshii uu doonay etoobiya inuu ka dhigto doonayo waa loo ogolyahay shacabkii soomaaliyeed oo xamar ka yimiday oo hargeyse ka yimiday oo meelo kaloo fara badan ka yimidayna waxay maaragtayna ku qanceen oy maaragtay ay maaragtayna ay yidhaahdeen madrasad mayna meel kale ma dhigayno dhowaan ayaa magaalada dirdhaba lagu xusay sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee asaaska madrasadda xaaji cali waxaana arrintaasi faahfaahinaya maamulaha dugsiga ee xilligan yuusuf muuse cabdi hadda arday badan baa jaamacadaha ugu xiraysan dugsiga oo tiradoodu ka badan yacna boqolaal intooda ugu badanna ay yihiin dakhtaro iyo injineero sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka qayb galay imtixaanka labiyo tobnaadka oo maray boqol iyo saddex arday ayaa ka qayb galay tayo ahaanna ardayda dugsiga waxay ka mid yihiin ardayda ugu cadcad jaamacadaha kolkay galaan dowladda ee etoobiya ujeedooyinka aan u xuseynay sanad guuraha waxaa kow ka ahaa inaan muujinno inaan nahay dad magaaladan daraba toddobiyo afartan sannadood ka hor iskuullo tayo leh oo soo saaro hoggaanada geeska africa inaan lahaan jirnay iyo in aan taariikhdaas dhowrnoon helno si buuxda aan u ururino oon taariikhda meel ku kaydino hadafka labaadan ka lahayn waxa weeyaan dhallinyarta dugsiga ku jira inaan dhiirigelinno in aan xusuusino in dugsigan dugsi facwen yahay soona saari jiray madaxda iyo dadka saameyn ku yeeshay bulshada iyaguna ay ka dhigtaan role model dadkaas ay ku daydaan ay qudwo u noqoto kudayasho ay u noqoto aaminaana inay dugsi fac weyn oo dad badan oo tayale ay ka soo baxeen ay dhigtaan hadafka saddexaadan ka lahayn xuskan waxa weeyaan si aan u helno taageero xagga maskaxda ah xagga aqoonta ah xagga dhaqaalaha ah inaan ka helno dadkii dugsigan soo maray ay dugsigoogii say waxula qaban lahaayeen aan arrinkaas aan galna hawshaas iyo in la asaaso urur hadafka afraadan ka lahayn wuxuu ahaa in la asaaso urur dadkii dugsigan soo maray ee wax ka soo bartay ay ku wadaagayaan fikirka dugsigan waa dugsigaas shan iyo toddobaatanka sannadood dadka soomaalida u adeegayey dhibaatooyinkii siyaasiga siyaasadeeda soo maray deegaankana ka soo hadhay una ahaa meesha ay soomaalidu ay u ciirsata marka ay waxbarasho ay doonayso ardaydii wax ku baratay dugsigaasi ama madrasadda xaaji cali ee munaasabadan sanad guurada shan iyo toddobaatanaad lagu marti qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa ambasador maxamuud dirir geedi oo safiirka etoobiya ka noqday waddamo kala duwan isagoo oo wasiirna ka noqday dowladda federaalka etoobiya wuxuuna ka warramayaa xusuusta ay ku leedahay madrasadani waxaan xusuusanayaa macallimiintaydii oo aan aada iyo aada u jeclahay ilaa hadda sida cabdulaahi khayre axmed jawaani aadan guray iyo kuwo kale oo badan oo aanan magacdooda hadda halkan ka sheegin laakiin maskaxdeeda ku dheehan waxaan aada iyo aada u xusuusanahay ardadii aan wax wada baran jirnay ee aan dugsigaas wax ku wada barannay kalgacaylka wanaagga dadnimada isku soo hilowga naga dhexeeya aan dhammaanaynin ilaa hadda waa dhaxal weyn oo aanu ka qaadanay aqoontii uuna siiyey sheekhu iyo manhajkii uu u dhigay in uu lagu socdo oo dadku ay ku socdaan dadkoo dhan inay walaala yihiin fikrad ah ayaa aan aan aaminsanahay inay saldhig u ahayd fikradda uu qabay sheekh cali ilaah u naxariisto waxaan xusuustaa markaan dibadaha tegey haddaan safiir ahaa iyo haddaan wasiir ahaa intaba dadka afafka af carabiga marka wax layga weydiiyo qaarkood masar markaan joogay waxay odhan jireen afcarabigan ma waxaad ku baratay alazhar jaamacadda alazhar ee qiimaha leh laakiin waxay ilowsan yihiin dadkaasu ama ilowsanaayeen inaan ahay arday kusoo waxbartay magaaladan diridhaba maclimiintiisu ay ahaayeen sheekh cumar faataxo markii hore wax isoo baray iyo markii dambe sheekh cali xasan oo wax isoo baray iyo macalimiintii kale ee dugsiga sheekh cali run ahaantii madrasadan ama dugsigan waxa weeye mu'asasad weyn way adag tahay inay in la xajiyo la ilaaliyo la kobciyo muddo toddobaatan iyo shan sanadooda mu'asasadda waxaana rajaynaynaa inay sii socoto oo ay ahaato ceel aan gudahayn oo loo soo raadsado aqoonta aqoonta diiniga ah akhlaaqda islaamiga ah iyo cilmiga kale ee adduunka lagaga dhaqmo waxa uu soo saaray dugsigani dad la tartami kara meel kastoo ay joogaan ummadaha kale wax la qaybsan kara wanaag kula noolaan kara aaminsan fikir tasaamuxi ah oo dadkoo dhan inay walaala yihiin dadkoo dhan inay bahmida ka soo jeedaan taasina waxa weeye dhaxal weyn oo ah astaan astaamaha dugsiga ka mid ah waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan fursad u helay inaan ka hadlo dugsigii aan wax ku soo bartay oo maskaxdaydu ay dib u noqoto oo aan dhallinyaroobo oo aan dareemo inaan hadda joogo fasal fasalladii ka mid ah waxaan aada u xusuusanahay iftiinka sheekha iyo nuurkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo inuu ahaa qof maaragtay aan weligii isla weyni lahayn qof maaragtay dadkoo dhan ay jecel yihiin isaguna dadkoo dhan jecel
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo